Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa laga bilaabay olole magaalada loogu ciribtirayo geedka garawaaga. Ololahan oo ay samaysay dowladda hoose ayaa laga bilaabay qaar ka mid ah waddooyinka iyo xaafadaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Injineer Cabdifataax Ismaan Duqa magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay ololahan.
Maanta halkan waxaan u joognaa qeyb ka mid a shaqadii socotay muddada tan oo ahayd dardargelinta magaalada shaqooyinka quseeya bilicda taas oo ay soo hosgelayaan sidoo kale in la banneeyo waddooyinka xiran oo dhagaxaantu xireen qofkasta intuu guri iska dhisto uu dhagaxii guriga uga soo haray uu dhiganayo guriga hindiisa waxaa sidoo kale socota layraynta iyo dhiraynta si marka dhirtii ay ugu baxdo waddooyinka waxaan rabnay oo aan go'aansanay inaan ka jarno waddada jidka soddonka ka bilowno geedka garawaaga la yidhaahdo oo runtii cadowna ku ah deegaanka dhirta kalena cadow ku ah run ahaantii shaqadaas maantay si fiican bay lagu soo qabsoontay waana la wadayaa inta laga soo ciribtirayo geedka garawaaga waddadaas laga soo dhammaynayo anagoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa in halkan lagu baaqo bulsho weynta ku dhaqan magaalada boosaaso oo runtii caadaystay in qofku markuu gurigiisa dhisto aad moodo inuu wuxuu ku seysaya aadan garanay seys intuu u sameeyo sidii baadiyihii oo kale ardaa u sameeyo dhagax ugu sameeyo ee arrintaa laga waantoobo annagu hadda waa ka shaqeynaa waana guraynaa guri kasta jid kastana waa ka guraynaa laakiin markii magaalada laga dhameeyo dhagaxa ciddi damo oo arrintaas ku kacda oo ka waantoobi weyda waa lagu ganaaxi doonaa ciqaab bayna mudan doonaan iyo xarig waxaan kaloo u baaqayaa bulsho weynta inuu jiro ololihii lagaga shaqeynayay magaalada bilicdiisa oo ay ka qayb qaataan qof iyo fargeeto qof iyo bac qof iyo caagad run ahaantii halkaas loo soo wada jeesto bilicxumada ka jirtay magaalada oo laga wada shaqeeyo oo intuu qashinku kuu jiro cudurku ololahan ayaa qayb ka ah qorshaha horumarinta iyo nadiifinta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.